إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah howlgallo gaara oo lagu dilay sarkaal iyo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ka kala dhacay muqdisho iyo duleedkeeda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toos ah xalay ku qaaday askarta shisheeye ee burundi ee duulaanka ku jooga shabeellaha dhexe xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay magaalada baydhabo ee gobolka baay xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda ayaa ciidamada dowladda iyo kuwa baangaraafta ku eedeeyey inay dad rayda ku laayeen degmada wallaweyn ee shabeellaha hoose dab waxyeelo dhaliye ayaa ka kacay dhismo ku yaala waddanka imaaraadka carabta xubinta ganacsigana waxaad ku maqli doontaan dowladda kenya oo xirtay suuqa ugu weyn ee xoolaha lagu kala iibsado oo ku yaala magaalada gaarisa ee dhulka n f d u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fitan howlgallo gaar ah oo lagu dilay sarkaal iyo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ka kala dhacay muqdisho iyo duleedkeeda warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal toosa ku qaaday askarta shisheeye ee burundi ee duulaanka ku jooga shabeellaha hoose wariye abubakar ayaa inoo faahfaahinaya saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo isugu jiray dilal qorshaysan qarax iyo dagaallo toos ah islamarkaana ka kala dhacay qeybo ka mida magaalada muqdisho iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmada dherkeenley ee wilaayada banaadir waxa ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka sarkaalkan lagu dilay dherkeenley ayaa waxa uu ahaa saddex xidigle lagu magacaabi jiray jallaato kana tirsanaa ciidanka sirdoonka dowladda federaalka waxa uuna ka shaqayn jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho isla xalay sidoo kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgal qorshaysan oo ay ka fulisay deegaanka garas baalley ee duleedka magaalada muqdisho ay ku dishay askari lagu magacaabi jiray dhagacadee kana tirsanaa ciidamada dowladda federaalka sidoo kale guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday tiro askar ah oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa deegaanka kaasa balballaaro ee ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa laga maqlay xaafado ka tirsan xamar walow aanan faahfaahin dheeraada ka helin khasaaraha ka dhashay dhanka kale ciidamo aad u tababaran oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka xaaji cali ee wilaayada shabeellaha dhexe dagaalkan uu ahaa mid ay si aad ah ugu diyaargaroobeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddo socday waxaana ciidamada mujaahidiinta u suura gashay inay ka dagaalamaan afaafka hore ee difaacyada ciidamada shisheeye ee burundi dhawaaqa hubkaay adeegsanayeen labada dhinac ayaa si aad ah looga maqlay nawaaxiga deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe muddo kadib dagaalka ayaa joogsaday waxaana ciidamada burundi soo wajahay cabsi xooggan oo ay ka qabaan inay mar kale soo rogaal celiyaan ciidamada mujaahidiinta marar badan ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala shabeellaha dhexe ayaa fuliyey dagaallo toos ah oo lagu qaaday askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee ku sugan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe isku soo wada duuba waxay howlgalladan oo idil ay imaanayaan xilli maalintii shalay ciidamada mujaahidiinta ay dagaallo toosa ay ku qaadeen fariisimo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada jannaale iyo deegaanka bariire oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay dagaalka ay kula jirto dowladda federaalka iyo shisheeyaha xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaana intii lagu guda jiray bishan dhacay weeraro badan oo lagu dhiig bixiyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha kala duwan ee soomaaliya duulaanka ku jooga xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay magaalada baydhabo ee gobolka baay wariye haashim ayaa warkan inoo soo jeedinaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ay iska soo daba dhacayeen wararka la xiriira geerida xildhibaanada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa haddana waxaa la baahiyey warar sheegaya in uu baydhabo ku geeriyooday xildhibaan ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida etoobiya xildhibaankan geeriyooday ayaa lagu magacaabaa yuusuf cabdi nuur baxaar wuxuuna ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee maamulkaas iyo midka hadda shaqeeya intaba maalmihii lasoo dhaafay ayuu xildhibaankan yaalay cisbitaal ku yaala magaalada baydhabo waxaana uu la xanuunsanaa sida ay sheegeen maamulka koonfur galbeed cudurka macaanka loo yaqaano ama sankarowga madiyow maxamed iftiin oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee maamulkaas ayaa ka warramay geeriga xildhibaanka ku timid xilli uu kor taagnaa meydkiisa oday yuusuf baxaare oday wuxuu ku jariiceenay xildhibaanadii hore oo soo shaqeeyey haddana ahaa xildhibaanadii cusbaan labaadna uu ku jiray ne walaalow dee weligii horta cidlaanka oday isuga ah anigu isu muddo isu deganayna hoteelkan waa xanuunsanaa ayaa dhakhaatiir intaad u timaada wiilihiis soo dareen sokortiyaad degi waaysa si loo dejiy wax dhigaaya la waayo sariirtii markii la dhigaaya nafta hortabata aniga yaasinkaas qobnay waa yaasiminay labadii bil ee lasoo dhaafay dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxay waayeen xildhibaano badan oo ka tirsanaa baarlamaanadooda waxaana ka mid ah xildhibaan ka tirsanaa maamulka hirshabeelle iyo laba kale oo ka tirsanaa baarlamaanka xamar ka dhisan ee dowladda federaalka sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye maxamed daahir calisow xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda ayaa ciidamada dowladda federaalka ku eedeeyey iyo kuwa baangaraaf inay dad rayid ah ku laayeen degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose naciimo ibraahim yuusuf oo ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka ayaa sheegtay ciidamo ka tirsan dowladda in ay ku duuleen deegaanka kabahirig oo hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay sheegtay muddo laba jeer ah in askarta dowladda ay halkaasi dhibaatooyin ka geysteen iyagoo dilay odayaal ku howlanaa waan waan nabadeed oo u dhexaysay beelo dagaalamay askarta weerarka qaaday ayay sheegtay inay ka tirsan yihiin ciidamada danab ee hoostaga dowladda maraykanka waxaan ka cabanaynaa ciidamada dowladda oo runtii maalin dhexdaasana ee dad shacaba oo rayid ah oo aniga aan la balman ku irin maadaama dagaal sokeeye meesha ka dhacay oo ehela taga oo maaragta garnaqsada dadkii meesha aan fariisiiyey odayaasha qayb ka mid ah saddex odayna waa la dilay oo ganacsato ka ahayd wallaweyn oo caan ahayd runtii oday kalena waa la dhaawacay nin dhaawacana dowladda markaas way qaadatay waxaa kaloo dhacday dhacdadaas dhacdo lamid haddana mar labaad saaka dhacday dhibaatada marka aan ka tabanna ciidamada dowladda waxa waaye maadaama meesha dhib ka dhacay ee wiilashuu ay ahaayeen maleeshiyaad in iyagoo maanta dagaalkii markuu dhammaaday sokeeye ee dhexdooda ahaa ee beelaha walaalaha ahaa markuu dhammaaday ee lagu yiri nabadda qaata oo dib heshiisiin la suubiyo oo maalmo dhan loo fadhiyay dib heshiisiin dib heshiisiintii markay dhammaatay oo heshiiskii la qaatay inay maanta dhacdo ay maaragtay dhacdo aada u foolxun oo ciidamadii dowladda isla socdaan iyo danab iyo bancraft inay imaadaan maxaan ku idhaahdaye iyo ciidamada xooga dalka inay imaadaan yaa kabahereg ee haddana dadkii masaakiintii ciidamadii maleeshiyaadku meesha jooga aan dagaal shaqo ku lehen iyo intay u imaadeen saakay dagaal kusoo qaadan iyagoon aan dagaal diyaar u ahayn cidna aan ka sugayn weerarna aan sugayn markaasa waxaa ku dhimatay saddex qofood laba qofood oo dhaawacna way qaateen qofna way qaateen qofna way ka tegeen marka waxaan ku dhaleecaynaa dowladdu ma dowlad shacabkeeda iyo dadkeeda u turta ah mise waa dowlad maantao dhan ku dhex jirto qabiil iyo waxaan anaga aan garanan ka shaqayn karin ka shaqaynaysa waxaan rabnaa maalin dhawood dacwadadii dhacdana dacwadna waan ka qornay waana waxaan rabnaa caddeynteedii iyo bruufkeedana waa haysanaa si kastaba ha ahaatee maleeshiyaad beeladya iska soo horjeeda ayaa marar badan waxa ay ku dagaalameen degmada wallaweyn iyo deegaana hoostaga halkaas oo lagu dilay dad rayid ah oo si xun loo dilay waxaana dagaaladu ay ahaayeen kuwo ay ku lug leeyihiin oo hurinteeda ay ka qaybgalayeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka war ku saabsan dalka imaaraadka uu ka kacay dab xooggan ayaa idinku soo maqan dhagaystayaal balse markaan xubinta ganacsiga waxaa inoo soo jeedinaya wariye maxamed cali aadan waxaana ku jira war ku saabsan dowladda kenya oo xirtay suuqa ugu weyn ee xoolaha lagu kala iibsado oo ku yaala magaalada gaarisa ee dhulka n f d تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirkii ugu dambeeya ee dalagga waddanka sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan dowladda kenya oo soo saartay amar ay ku xidhayso suuqa xoolaha ugu weyn ee magaalada gaarisa raashinka waddanka waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaala koonfurta soomaaliya gallayda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii ama shooddeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yahayd afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jirigaankeedii waxaa la iibinayaa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah halka liitarkeeduna uu yahay konton iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah markanna haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah dowladda kenya ayaa soo saartay amar ay ku xidhayso suuqa xoolaha ugu weyn ee magaalada gaarisa amarkan oo ay soo saartay dowladda kenya ayaa waxaa lagu xidhay suuqa xoolaha ugu weyn ee magaalada gaarisa oo ka mid a dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato suuqan ayaa waxa uu udubdhexaad u ahaa dhaqaalaha gobolka waxayna xidhitaankiisa dowladda kenya u sababaysay inay kaga hortegayso cudurka koronafirus ganacsatada iibisa xoolaha ee gobolka gaarisa ayaa arrintan ku tilmaamay mid caqabad gelinaysa kumanaan kun oo ku tiirsanaa waxa ay ka shaqaystaan suuqa xoolaha iyagoona aad u cambaareeyey tallaabadaas lagu xidhay suuqa xoolaha ee gaarisa dhowaan ayay ahayd markii ay dowladda kenya bandow ku soo rogtay mid ka mid a xeryaha qaxootiga ee dalkaasi dowladdan oo horay soomaalida dhul uga haysatay ayaa hadda sii laba jibaartay dhibaatadeeda ka dhanka ah muslimiinta ku nool dhulka soomaaliyeed ee n f d intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أختمها مصليا على النبي الهاشمي
halka warkan dhegaystayaal aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dab waxyeelo dhaliya ayaa ka kacay dhismo ku yaala waddanka imaaraadka carabta sida ay baahinayaan warbaahinta imaaraadka carabta dab xooggan ayaa ka kacay dabaq dhowr biyaano ka kooban oo ku yaala magaalada ashaariqa oo ka mid a imaaraadka carabta dhismaha uu dabka ka kacay ayaa waxaa lagu magacaabaa abka tower waxaana dabka uu dhaliyay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadkii ku sugnaa dhismaha iyo sidoo kale burbur soo gaaray dhismaha maamulka imaarada ashaariqa ah oo war ka soo saaray ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan toddoba ruux ay waxyeelo ka soo gaartay dabka kuwaas oo la geeyey cisbitaalada caafimaadka walow aanay xaaladoodu ahayn mid liidata al-khaliij taymis ayaa baahisay in sidoo kale dabka uu dhaliyey waxyeelo kala duwan oo gaaray gawaarin waca raaxada ah oo ku agbaakinaa afaafka hore ee dhismaha uu dabka ka kacay sannadihii lasoo dhaafay sidaan oo kale waxaa dhowr jeer uu dabka kacay dhismayaal ku yaala dalka imaaraadka carabta waxaana dadku ay sheegayaan inay ugu wacan tahay dhismayaasha uu cariiri ah iyo maadada almuuniyamka oo ku dhex jirta qalabyada dhismaha warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaanna dhegaystayaal waa inaga intaa